ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka qaran ee xuquuqul insaanka kaas ah oo markii ugu horeysay soomaaliya lagu qabtay ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka oo shirkan ka hadlay ayaa sheegay in maalmaha uu shirkan socdo diradda lagu saarayo kaalinta soomaaliya ee kaga aadan horumarinta iyo ilaalinta kor u qaadista arrimaha ku aadan xuquuqda agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed bashiir cumar ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay shirkan iyo ahmiyadda oo uu leeyahay dowladda federaalk ee soomaaliya in markii ugu horeysay lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shirkan oo ah shirweynaha qaran ee xuquuqul insaanka oo aan maarata kii u horreeyay aan ku qabanno waddanka ayaa noqon doona mid socda saddex maalmood waxaa ka soo qaybgeli doona dhammaan hay-adaha dowladda ee federaalka noocyadooda kala duwan hay-adaha dowladaha hay-adaha wasaaradaha haweenka ee dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka dhammaan ururada bulshada rayidka kuwaasoo kala socda dowlad goboleeday iyo dowladda federaalkaaba sidoo kale waxaa qayb ka ah beesha caalamka oo iyaguna wax badan wax ka geysta ama maaragtay taageero badan u sameeya arrimaha xuquuqul insaanka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada sidoo kale shirkan oo saddex maalmood socon doona ayaa noqon doona shirkii u horreeyey kaasoo inta badan lagu qaadaa dhigo laguna falanqeeyo horumarada laga gaaray arrimaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale caqabadaha jira iyo wixii ay tahay in maaragtay xal ay nala tahay gabagabada shirka waxaan rajeynaynaa insha allah inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka somalia noo soo xidho kana soo baxdo kulanka baaq uu shirku soo saari doono oo ku aadan horumarka iyo way forwardkaba maaragtay ay sheegeen shirweynaha waxaa lagu hadli doonaa meelo badan baa la taaban doonaa yacni markii la yidhaahdo xuquuqul insaan yacni wax ka dhiman oo maaragtay ka reebanba ma jiro waxaa jira ogta aan ka wada og horhaynaa soomaaliya inay yacni waxaan ka mid nahay qaramada midoobey aan ka mid nahay waxaa jira ahdiye iyo shuruuc badan aan qayb ka nahay kuwaasoo aynu saxiixnay qaarkoodna maarata weli aynaan saxiixin laakiin intooda badan sagaal baa jirta sagaalkaas ugu yaran hadda maarata aanan toddobo aan qayb ka nahay kuwii baan qaadaa dhigaynaa tusaale ahaan xaqa ka qaybgalka doorashooyinka tusaale ahaan ayaan ku qaadaa dhigaynaa in dadweynaha soomaaliyeed xaq waxay u leeyihiin inay waxna doortaan lana doorto arrinkaas maxaa kaga aadan maxaa caqabada waxaa kaloo maarata aan fiiriyaynaa haweenku sidoo kale waxay qayb ka yihiin dadweynihii soomaaliyeed caqabadaha jira iyagana ka qaybgalkooda caqabadahaas sidee looga gudbi karaa dadka naafada ah sidaad ka warhaysaanba sharcigii hadda maarata naafada la ansixiyey wuxuu maaragtay dhigayaa in boqolkiiba shan ay ka noqdaan dhammaan ay sheegeen kuraasta maarata ay sheegeen ama la dooranayo shirkan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu kasii socdo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona diiradda lagu saari doono doorka horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda insaanka